إن شاء الله مشروع علي عبد العزيز طب قران وهنا بوغدي وياك ناد انشاني جيف جودريال iyo bahalidhilmaayinsis yeeri inshaani lama boqol iyo afartan waa danta jiifdaas oo ballanqaadii jodariyaajona inshaani sisiiraagna inshaani insha allah maalmo maalinku midana ka farxi doono yani qado fayla yani hilibshooyi nolol yani ka farxayan iyo halka kadoayana masuubi doona gudoomni eedan maasniya musharaxa
anoo madaay dheerow axmed maxamed aadam oo madrasad anas bin maalik jaro oo fasalkaan ka jaran oo fasalsadaaday eed eedag maasni mudane mudane cabdicaziiz laftigahan oo maantaana oo geekaana boogdi oo qofkin kore waan eey qofkin kore madrasadaag qofkin kore oo madrasadaag oontaa boogdi waan qofka qofkaasi eedi cabdicaziiz laftigahan eedi eedan kamaadnagaan waan wali ku rajeynayn tuun madrasadani dhisa anuu magaalay dheer abdicasiis axmed aadam oo fasalka jihaad ka jar suuradda inaad suuradda meeydaan ka jar abdicasiis lafti garan way baan rajeyna guwaan wayba ku fadaan intis madrasa nindhis kusooy mudaniga inka helayo madrasada aqoontaa booqdi waan way baan rajeyna guud musharax madaxweyne cabdicasiis lafti gareen oo geeka deeqa deersi iskuulka alxunayn ee agoonta xaqiiqdii waa wallan baahanahay ummad hooba la dhisa mayla ku dhistay dhallinyaradii iyo dabsiya walla bare ummad hooba hagaagla la fadaaw mayla ku hagaajiyey inii walla baro xaqiiqdii waa aas-aaskii nololla ardayda inii walla baro gaar ahaan ardayda agoonte oo meelula kahaayo inii geeka habooqdu musharax madaxweyne iyada aan ka faraxsanna xaqiiqdii baahiyadiiyo qaarnu isku jawaabi may jirtay inii guddi lahandari guddi qabanqaabada arrintun ha qiimayan iskuulkan walaalanku baahanaay baahdiyah guddiyanmayn hor jirtay joodaryaal iyo xilligii roobka olka jar dartee marakanaaco marka geeka baylishaanay laba boqoli konton joodari iyo laba boqoli konton marakanaaco oo xaqiiqdii ere un ere korna waa bilow fayla taasoo un ujeedada kulahaa inay la tuso ardaydan agoontee oo meelo ka jarto inay la garab surujo iniyo ondaraagna iniyo agoon eyin iniyo la ogaahayo inii iyo layin hogaamiyaal bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha iskoolka macadka alxumeyn maamulayaalka macallimiinta guddigii xildhibaanada marwada mas-uuliyiinta kale oo ka soo qayb gashay kulankan maanta aan la kulmayno ilmaha agoonta ah waa salaamantiin macna ardayda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam eedan ka faraxsanayna ha fiiriya maanta ardaydii agoon tahaysay iskaalka alxamuun ikagaasi fursada ingeta walbarshadiyoona araga meelo iyo ka noolyiinna araga wala iyo qabaan dhib'ena araga si anna dhibkan la qaybsado wala iyoon baahanyihinna anka taakuleeyo yaahasinka kooy waana iyadan ka faraxsana nololiinna walaa laku bedeli doono insha allaahu maamulaha iyo guddoomiyahana is aragni unni awkiing ah kooba agoongetiin oo awka nool hata unugu walsiin ku warhaaye walsiin garab surnaade awkiin matawaasaan insha allaahu hordhaanno walsiin la jari dadasiin la jari walsiin haay dadkisiin haaya awkiin haay hatan hoo ilaahay roo ilaahayna deersii walhelow iyo walwaayowa mustaqbalka meylaliinjeeda walsiin ku warhaaya aw baana lasiin nagade dhibkana iyo daruufoo isin kanooliinna walsiin la qiibsadee walbarashadana walsiin kordhiye arrin meelo deegaanka ah oo hata kanooliin walbadana laku bedeli doono insha allaahu hata hasiin salaani booqasho siinka kooyni walankuma hintoonsiinsheeni wali waha gogolli isinka dhiifadi lahayteen roobaa bilaawadahay hooba roobkoodana kanaaco bilaawadaasa baydhabo iisan darwoogi oo kanaacada ka gali lahayteen waana nololinna si guuda lasiinku warhaaye guddoomiyaha ayaa la dareeri doonno hoo ilaahay roo ilaahayna guuleeyoona galanta lasiinka qobadee dowladdaa galanta siinka haayaas nololiin walbarashadiin iskoolkiin deegaankiin kulli galanta la kahay doono insha allah gebro gabro faylo roogaan safayle walanbaradeen gabro jeela walbarashadii ilaahay siin siyaadiye dadkii inta ka horgalanta siinkahaayana uma hadnagaana gudoomiyaha iyo macallimiintii iyo maamulayaalkii intii hore walsiinka tarti iyoona ma hasiin hati kadib hoo ilaahay eroona saasbin kor surmaanan walaa isan qabtaan siin la qabaana ilaahay idan sheegi hamiin iyo geeba siinku warhaayana nololin haan bannaanka jaro oo meeliyood ii fadaan waayana hoo ilaahay ero mustaqbalka insuubiyaana meeliyood ii fadaan insuubiyaana